wasaaradda beero iyo waraabka maamulka hirshabeelle ayaa geekaashan iskaashata beeraley ee ka wareejiyday matooro lanka tiragalay in laga kordhiya walhasaarowka beero siyo indeeran isku filnaashadii dhiga walhasaarowka ee madax ku dareerta wasaaradda yasaasaato kormeeray qaar ku mid ee beero kiyaale degmada jowhar meelaseyto ee ka kormeeran sidii embati abuuriyo horey indeersisidii wasaaradda beero iskaashatada beeraleyda jowhar ooiyo markaaseyti ka dhiirigeliyaasi inay ku faa'iidaysadaan walhasaarowsho qaar ku mid ee iskaashatada beeraleyda jowhar iyo wasaaradda beero iyo waraabka unkumahadnagay sidii oo garab surinyun koronqaadowka iyo tayeynta beeraleyda aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin annaguna waa u hambalyaynaynaa maadaama aan nahay ka faa'iidaystayaashii beeraleyda ee lagu tabarucay qalabka beeraha sida mataqaa gariihowsyada sida matoorada mataqaanaa waraabka aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha gudoomiyaha iskaashatooyinka degmada jowhar anoo ku hadlaya aad iyo aad ayaan u mahad celinaynaa waana mahadsan yihiin ajir iyo xasanana allah ka siiyo waa idinka mahad celinaa waa idinka hayna matooradii tobanka iskaashito gobolka shabeellaha dhexo waa tobankiyo shan iskaashito oo kamid oo lagu wareejiyey shan matooro waa idinka haynaa wixii kale oo ilmoodaalina waa idinka horsugeynaa maxamed sheekh maxmuud wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle iyo iskaashatada beeraleyda jowhar kala dardaaramay inuu ku faa'iidaysadaan qalabka iyo abuurka shalduun la deersiyay waynuus sheegay in lambaahanyi inuu kordhiyan walhasaarowka hirshabeelle waxa ii hirsan wax kale ma ahan waa inaan dardaaranno oo aan la dardaaranno iskaashatooyinka maanta aan ku wareejinay qalabkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa beerihii waxaan leeyahay iskaashatooyinka sida aan ognahay inay yihiin iskaashtooyin la siiyey tababaro kala duwan oo la xiriiro greenhouseka iyo sidii loo maamuli lahaa sidoo kale in laga tababaray qalabkii ay ku shaqaynayeen oo matooradii iyo solar systemkii iyo ceelkii iyo sidii loogu faa'iidaysan lahaa waxyaabaha u qabsoomay waxaa ka mid ah in iskaashatooyinkii maanta lagu wareej in iskaashatooyinkii maanta la siinaayo oo gabagabadii maanta ay tahay lagu wareejinayo matooro iyo muxuu ahaa beerihii iyaga ay lahaayeen hal actar oo drip irrigation ah oo loo maalgeliyey sidoo kale green house loogu talgalay in laga faa'iidaysto khudaarta kala duwan lagu soo saaro oo muxuu ahaa ay ka faa'iidaystaan iskaashatooyinka iyo dadka deegaanka marka iskaashatooyinka waxaan kula dardaarmahan kula ballama wixii maanta loogu dhiibay oo ay mas-uulka ka yihiin inay eegana ka faa'iidaystaan dadka reer hirshabeellena inay uga faa'iideeyaan horey wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle waybaya iskaashatada beeraleydanka deeqday abuurka nooyashay shal dumunyo anayon ku faa'iidaysadaasa beeraleyda jowhar